Maxadka tababarada garsoorka dowladda Soomaaliya ayaa magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan kusoo gabagabeeyey tababar ku saabsan habka heerka ciqaabta Soomaaliyeed. Tababarkan ayaa loo qabtay garsooriyaasha iyo xeerhilayaasha maamulka Hirshabelle, waxaana uu socday muddo shan maalin ah. Cabdicasiis Xaaji Maxamed, ku-xigeenka xeerhilaalyaha guud ee qaranka islamarkaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta tababarka bixinaysay ayaa ka hadlay ujeedka tababarka.
asad iska horimaad qabiil shaqa kuma laha wax shaqa ay ku leeyihin male qofkii galana wuu ka baxayaa saa og tihiin garsoorku waa hay-ado isu tegey waa buliiska waa xeer ilaalinta waa garsoorki waa xabsigi afartaas haddii mid maqan yah garsoor ma jiri karo Eh, waxaan rabnaa intiiba way jiraan taagtuba ha yaraatee intiiba hiiraan way ka jiraan laakiin shabeellaha dhexe kama jiraan xabsi ma leh stishinkaa lagu xiraa taliyaa taliyaha saldhigaa taliya xabsi ah asaa taliya eh, saldhig ah qofkii la xukumo saldhigaa lagu soo celiya sharciguna waxaa waaye saldhigga booliiska haddii la keeno maxbuus uu soo qabto uu siddeed iyo afartan saac uu garsooro hor keeno laba xaalo inay mid dhacdo in dembi lagu waayo xorriyadiisa la siiyo Qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay tababarkan ayaa dhankooda ka hadlay waxa ay ugu dhigan tahay in tababar noocan ah loo qabto.
tababarkaas oo aan ku galaynay ama ku saabsanaa xeerka habka iqaabta soomaaliyeed tababarkaas oo ay ka qeyb qaadanayeen een, qaar ka mid ah garsoorayaasha een, ka horgala dowladda hirshabeelle iyo xeer haleelayaasha Een, intii tababarka uu socday waxaan ku qaadanay cashiro dhowr ah oo aad noo anfacayay ama cashiradiiba lagu shaqaynayay ah Een, cashirada waxaa bixinaya een, waxaa bixinaya garsoorayaal ama macalimiin ayadana waa u mahad celinaynaa weliba waxaanu ammaanaynaa sidai een, aadka u fiicneed oo aadka u wanaagsaneed ee macalimiinta noola falgaleen waxaana rajaynaynaa in mar kaleento iyo maaragtay een, loo soo badiyo tababaradaas Een, anna intaasaan kusoo koobayaa maadaama maaragtay xilliga uu yaryahay waqtiga cariiri ah awgeed een, aan ku lahayn inaan maaragtay u mahad celinno dadka maaragtay tababarka soo qaban qaabiyey iyo macalimiinta bixinayba hadlaa waa bini aadamka wax maaragtay kala cadli maa- inuu cadaalad sameeyo uu ka suuroobo dhammaantiis cadaaladda islahi subxaana wa tacaala la amra aayaddaas markay soo degtay ninka la yidhaahdo cuhmaan ibnu madcuuma nabiga calayhi salaatu wasalaam la joogay cuhmaan wuxuu leeyahay qalbigayga iimaanku wuxuu ku xasabay marka nabigu aayaddaa gudul aqriyay calayhi salaatu wasalaam asna markuu ka soo baxay dadkii ugu soo horrey u sheegay aayaddaas uu ku dul akhriyay cuhmaan ayagana waa islaameen sidaasay ka siiradu qortaa waxaa laga tusaale qaadana marka cadaalad meeshay jirto ama ciddii cadaalad samayso islaamku xaggiisuu soo aada ama bulshadu xaggeedii soo aada dhammaan waxay noqoni marka cadaaladdu sinaantu waa dadka dhammaan wax deeqo oo maaragtay khayrkooda wanaaggooda ku jiro haddii la waayana meeshaas meel lagu kala tagay noqoni oo cid walba habood maaragtay da- xooggeeda iyo awoodeeda iyo wax ku dhiraadsatay marka insha allahu ilaahi subxaana wa tacaala kelimadaasuna amro cadaaladaasu daarmaynaa maadaama aan nahay Si kastaba tababarkan ayaa ka qayb qaadanaya sare u qaadidda aqoonta garsooriyaasha iyo xeerhilaalayaasha maamulka Hirshabelle ee la xiriirta habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed.